sharciga ku noqoshadiisa cutubka shan iyo labaatanaad haddii niman muran dhex maro oo ay garsoorid u yimaadaan oo loo garsooro markaas kii gar leh gartiisa ha la siiyo kii gar daranna caqaab ha lagu xukumo oo haddii ninkii gar darna karbaash istaahilo xaakimku waa inuu hortiisa jiifiyaa si isaga loogu hor karbaasho oo intii gardarradiisu ahayd ha loo tiriyo wuxuu ku xukumi karaa afartan karbaash laakiinse yuusan uga sii badin waaba intaasoo hadduu intaas uga sii badiyo oo karbaash badan la dhaco aad walaalkaa fududaysataa waa inaad dibiga af xidhin markuu sarreenka burburinayo haddii walaalo wada deggan yihiin oo midkood dhinto laakiinse uusan wiil lahayn kan dhintay naagtiisu yaanay dibadda ka guursan mid shisheeye ah ninkeedii walaalkiis waa inuu u guri galo oo dumaalo oo uu ku sameeyo wixii ku habboon ninkeedii walaalkiis inuu ku sameeyo si uusan ku dhintay magaciisu reer binu israa'iil uga dhex baabbi'in ninkeedu wiilka ugu horreeya oo ay dhali doonto ha u bixiyo magacii walaalkiisii dhintay laakiinse hadduusan ninku doonaynin inuu dumaalo naagtii walaalkiis markaas naagta walaalkiis waa inay odayaasha ugu tagtaa iridda magaalada oo ay ku tidhaahdaa ninkaygii walaalkiis wuu diiday inuu walaalkiis magac uga dhex kaciyo reer binu israa'iil oo dooni maayo inuu igu sameeyo waxa ku habboon in dumaashigay igu sameeyo oo markaas odayaasha magaaladiisu waa inay isagu u yeedhaan oo la hadlaan oo markaas hadduu ka soo istaago oo yidhaahdo dooni maayo inaan dumaalo markaas naagta walaalkiis waa inay ugu timaaddaa odayaasha hortooda oo ay kabtiisa ka siibtaa oo ay wejigana candhuuf uga tuftaa oo iyadu waa inay jawaabtaa oo tidhaahdaa saas ha lagu sameeyo ninkii aan dhisin reerka walaalkiis oo magaciisa reer binu israa'iil dhexdooda ha loogu yeedho reerkii kan kabtiisii laga siibay oo markii niman isdiriraan haddii mid naagtiisu u soo dhowaato si ay ninkeeda uga samata bixiso gacanta kan isaga dilaya hadday gacanta soo fidiso oo ay isaga xiniinyaha ku dhegto markaas waa inaad iyada gacanta ka goysaa oo aadan innaba u naxin waa inaadan kolaygaada ku haysan miisaanno kala cayn ah oo ah mid weyn iyo mid yar oo waa inaadan gurigaaga ku haysan weelal qiyaaseed oo kala cayn ah oo ah mid weyn iyo mid yar waa inaad haysataa miisaan quman oo xaq ah oo waa inaad haysataa weel qiyaaseed oo quman oo xaq ah in cimrigaagu ku dheeraado dalka rabbiga ilaahaaga ahu uu ku siinayo waayo kuwa waxyaalahaas oo kala sameeya oo ah kuwa si aan xaq ahayn wax u sameeyo oo dhan waa u karaahayo rabbiga ilaahaaga ah bal xusuusta wixii ay reer camaaleq idinku sameeyeen markaad jidka soo socoteen oo aad masar ka soo baxdeen iyo siday jidkii idinkaga hor yimaadeen oo ay u laayeen dabaadigiinnii kuwaas oo ahaa kulli intiinnii taagta darnayd oo dembaysay markaad tabarta darnaydeen oo daalanaydeen iyaguse ilaah kama ay cabsan sidaa daraaddeed markii rabbiga ilaahiinna uhu idinkana siiyo cadaawayaashiinna hareerihiinna ku wareegsan oo dhan idinkoo jooga dalka rabbiga ilaahiinna aho uu dhaxal idiin siinayo inaad hantidaan aawadeed waa inaad ree camaaleq ka baabbi'isaan inta samada ka hoosaysa oo taasaa iloobina